haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jira u soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo caashe ibraahim aadan caashacuud
wacaana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale nuurow toddobaadkan dhambaalla dhowraan haynaa heesihii dhegaystayaashaan usoo xulinayna waan u haynaa bal dhambaalka ugu horreya dhinacaag haddaan usoo tuuro caasha dhambaalka ugu horreeya waxaa lagu bilaabay waxaan salaamaynaa shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o e da saaxiibayaal waan idinka qaadnay waxaa diraya dadka kale ah bakayle cabdi ismaaciil iyo hooyo koraad maxamed ibraahim hooyo faadumo abukar qoorsheel iyo maxamed bashiir jaamac faarax iyo marwadiisa qaaliga ah huda ibraahim jaamac iyo cabdixakiim maxamed mursal iyo nimco cabdi ismaaciil cabdulaahi cabdi ismaaciil walaal habane maxamuud xaaji iyo aamine maxamuud xaaji dhammaan reer maxamuud xaaji oo kala jooga soomaaliya ethoobiya iyo weliba deegaano kale oo ku yaala soomaaliya dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadmo u dirayaan xaashi cabdi ismaaciil iyo marwadiisa qaaliga ah ayaana cabdiraxmaan yuusuf gaas oo uu wiil ugu dhashay magaalo madaxda gobolka togdheer ee burco wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed amiin xaashi maxamed waxaanu leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca amiin anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaal tahniyada waxa uu naga soo gaaray waa tahniyada aroos wacan baa la yidhi dadka dirayna waxa ay kala yihiin reer cabdi cali waxaa kaloo ku jira fardowso cabdi cali iyo hodan cabdi cali iyo sheegeeda cabdi muriidi ibraahim malaaq iyo jamiilo cabdi cali muxsin cabdi cali ayuub cabdi cali iyo sheekh maxamed cabdi cali iyo yaasir cabdi cali iyo maxamed cabdi cali iyo hooyo siciido sheekh aadan iyo abu cabdi cali salmo maxamed cabdulaahi iyo hodan cali bikole iyo shukri gedi iyo cadeey cadaani dhammaan asxaabtani waxay tahniyada aroos hawada u marinayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqoradda baa la yiri farta iyo farahtiga waa tahay kaamilo cabdi cali iyo sheegeeda baa la yiri cabdiraxiim xasan ibraahim oo arooskoodu ka dhacay magaalada burtinle oo ka tirsan gobolka mudug ducada waa dhankiina baa la yiri waxaan ugu duceynaynaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee ubad kheyr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana waan ugu duceynaynaa aamiin heesta ugu horeysa ee barnaamijka nuura soo qaba heesta ugu horreysana waa heesta walaal waxaana ku luuqeynaya fanaaniinta aamine afriig iyo cawaale aadan daahi
axdigyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo axdigyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo
wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoori mayo walalkay dhimashadiisa warmaha waabaysan maayo wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoori mayo walalkay dhimashadiisa warmaha waabaysan maayo
hiddaha dhaqankeenna waara anigu weydayni maayo hidiyo wadankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwanqalayno way dhankayga ka wiiqmi maayo ciddaha dhaqankeenna waara anigu weydayni maayo cidiyo wadankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan waan daabtinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiidhi maayo
caanaha ruuxa wadaagnay wabayda u laaqi maayo caloowadi karashadiisa kamaanu walwaali maayo wanaganigo karaya waxyaalahu buuri maayo caanaha ruuxa wadaagnay wabayda u laaqi maayo canaawadi karashadiisa xumaanu walwaali maayo wanaganigo karaya waxyaalahu buuri maayo
haddaan wacanay haddaan wacanay heshiinay walaacii naga dhammaaye adow adow aynaan iswaaye adow adow aynaan iswaaye allow aynaan iswaaye
kalsoonidu waa muhiime sidaan adikuwa kiishay uweyne gurigalkeenna uweyne gurigalkeenna allow aynaan iswaaye haddaan wacanay wacanay wacanay haddaan wacanay yeshiinay walaacii naga dhammaaye alow alow aynaan iswaaye alow alow aynaan iswaaye allow aynaan iswaaye
kalsoonidu waa muhiime sidaan adikuwa kiishay uweyne gurigalkeenna uweyne gurigalkeenna allow aynaan iswaaye haddaan wacanay wacanay wacanay haddaan wacanay yeshiinay walaacii naga dhammaaye alow alow aynaan iswaaye alow alow aynaan iswaaye allow aynaan iswaaye
kalsoonidu waa muhiime sidaan adikuwa kiishay uweyne gurigalkeenna uweyne gurigalkeenna allow aynaan iswaaye allow aynaan iswaaye allow aynaan iswaaye allow aynaan iswaaye waa tahay codadka labada fanaan aamine afriig iyo cawaale aadan ayaan intaasi ku dhaafaynaa dhinacii dhambaalada mar kale haddaan jaleecno nuurow dhambaalada waa tahay caasho dhambaalka gacanteeda ku jira waxa uu naga soo gaaray maxamed yaasiin ibraahim oo jooga magaalada baydhabo dadka kale ee diraya ee warqada ku jira waxaa ka mid ah bakayla cabdi ismaaciil hooyo koraad maxamed ibraahim iyo hooyo faadumo abuukar qoorsheel maxamed bashiir jaamac faarax iyo marwadiisa huda ibraahim jaamac cabdiraxiim maxamed mursal nimco cabdi ismaaciil iyo cabdulaahi cabdi ismaaciil aamine maxamed xaaji iyo dad kale oo fara badan dhammaan dadkaasi waxa ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan oo asxaab eh, warqadan waxaan filayaa in goor dhoweedna ay soo martay caasha waxa ay u hambalyeynayaan dadka kale ah xaashi cabdi ismaaciil iyo ayaan cabdiraxmaan yuusuf ugaas waa gaas oo uu wiil ugu dhashay magaalada burco ee gobolka togdheer wiilkaasina waxa uu ahaa maxamed amiin waxaan leenahay mar kale ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigan aamin ayaan raacinaya dhinaca heesaha mar kale haddaan jaleecno nuurow maxaan dhegaystayaasha usoo qabanaa heese fara badan ayaa meeshaan yaalla waa tahay caasha waa fanaan aan jeclahay marar badanna aan heesihiisa si wacan u dhageystay waa cumar dhuula cali iyo heestiisii ohay waa lumo hafadbaan oho hirbelaacaye hafadbaan oho hirbelaacaye waa cod aanan la keeni karin dabcan
waaba soo dhaweysay nuurow aan kala hubsado ayahay waa heestii aan kala hubsado iyo fanaanka cumar dhuulle cali ohay walumo hafad baanaho hirbelaacaye hafad baanaho hirbe hohay walumo hafad banaho hirbelaacaye hafad banaho hirbelaacaye inaanahay habeen iyo inan hiboy kula hawl yaray kula hawl yaray an kala hobsado inaanahay habeen iyo inan hiboy kula hawl yaray kula hawl yaray an kala hobsado aan kala hobsado aan kala hobsado na aan kala hobsado mahe kala hobsado waan hawl badno hadhka maalintii haddaanan ku arag naftan hiifaya haddaanan ku arag naftan hiifaya waan hawl badno hadhka maalintii haddaanan ku arag naftan hiifaya haddaanan ku arag naftan hiifaya nahay haco iyo inan sidaa ku hagaagsanay ku hagaagsanay aan kala hobsado naanahay haco iyo inan sidaa ku hagaagsanay ku hagaagsanay aan kala hobsado hoy aan kala hubsado aan kala hubsado mahe aan kala hubsado hoy aan kala hubsado markay tahay habeen waan hanuunsano hilibkaygiyay halkaad joogtidunbaa layga soo helaa halkaad joogtidunbaa layga soo helaa markay tahay habeen waan hanuunsano hilibkaygiyay halkaad joogtidunbaa layga soo helaa halkaad joogtidunbaa layga soo helaa kaaman hadalii waxaad i huwisee habqankaygu wacan habqankaygu wacan aman hadalee waxaad i huwisee habqankaygu wacan habqankaygu wacan kala hobsado maahe aan kala hobsado aan kala hobsado hoy aan kala hobsado
waa tahay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi aan kala hubsado iyo fanaanka codka macaan allah u naxariistay cumar dhuulle cali dhinaca waraaqaha mar kale haddaan jalleecino dhambaalkan waxaa dadka diraya ay kala yihiin hooyo koraad maxamed ibraahim iyo hooyo faadimo abukar qorsheel iyo dhambaalada toddobaadkan way soo noqnoqonayaan iyo maxamed bashiir jaamac faarax iyo marwadiisa qaaliga baa layiri hudo bashiir jaamac iyo cabdixamiid maxamed mursal iyo nimco cabdi ismaaciil iyo aamine maxamuud xaaji iyo habane maxamuud xaaji iyo cabdulaahi cabdi ismaaciil waa dhammaan reer maxamuud xaaji waxay kala joogaan soomaaliya etoobiya somalilan iyo puntland dhammaantood waxa ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan xaashi cabdi ismaaciil iyo marwadiisa qaaliga baa layiri ayaana cabdiraxmaan yuusuf gaas oo wiil ugu dhashay magaala madaxda gobolka togdheer caasimada burco wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layiri maxamed amiin maxamed amiin toddobaadkan nuura way ugu jirtaa dhambaaladiisa way soo noqnoqdeen waxaan leenahay maxamed amiin soo weyno wa noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay caasha hambalyooyinka la xiriira dhalashada ayaa toddobaadkan ugu badane waxaa hambalyada aan hadda hayo diray dadka kale ah hooyo shooco jaamac xirsi iyo aaba macalin maxamed maxamed cali iyo hooyo sabaad cabdulaahi dabcasar abti nuur macalin maxamed maxamed iyo abti xasan weli macalin maxamed abti yuusuf macalin maxamed maxamuud iyo habaryeer shamso macalin maxamed maxamed habaryeer saare macalin maxamed maxamed iyo habaryeer ruqyo macalin maxamed maxamuud habar ruqyo macalin aadan iyo nicimo aadan sheekh cabdi xuseen cabdisamed gacaad iyo iisow waa iisow inax xawaashe iyo cabdirasaaq cismaan jaamac shaqaani nuur cumar barqadle iyo zamzam cabdulaahi dubad maxamed cabdulaahi dubad cabdiraxmaan cabdulaahi dubad weriye cumar cali xarbi iyo ciise axmed aadan iyo maxamed cumar cali xarbi iyo dad kale oo fara badan dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadin hawad u marinayaan cabdulaahi dubad sharmaarke iyo warda macalin maxamed maxamed oo uu wiil ugu dhashay gobolka gedo gaar ahaan magaalada baled xaaw waxaana wiilkaasi loo bixiyey baa layidhi cabdikhaaliq cabdikhaaliq waxaanu leenahay ha noqda kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana amiin ayaan raacinaya cabdikhaaliqna waxaan leeyahay soo weynow dhinaca heesaha ayaan mar kale dib u milicsanaynaa nuurow heesaha iskuma jiraan waxaan soo qabanaya heestal ku dhageedu yahay hadmaad gacalle soo noqon codka macaan waa macruuf hibe maxamed igo barwaaqa gaaroodii roob helay meel xareedu galac tahay jeexiyo gelgelima oo geedihii baxay faraqii iskaadhayo cidinaanay kala garan gomoshahiyo ciidka oo geedihii baxay faraqii iskaadhayo cidinaanay kala garan gomoshahiyo ciidka waxaan ka dhex goobaha waxaan ka dhex goobaha ceel godan sasaban iyo gebiyada bulaale waxaan ka dhex goobaha ceel godan sasaban iyo gebiyada bulaale gabbaldhaciyo waa beri kaa daba gucleeyo way gaar dhibaatee hadmaad gacalle soo noqon gabaldhaciyo waa beri kaa daba gucleeyo way gaar dhibaatee hadmaad gacalle soo noqon
sahan tegay oo yamaruga xashiyo mareer daaqay geeli yasamo haleelada guban loogu sahan tegay oo yamaruga xashiyo mareer daaqay geeli oo goosha naxadiyo aranku iskarbinayaano cidinaanay kala garan galofkiyo irmaanka oo goosha naxadiyo aranku iskarbinayaano cidinaanay kala garan galofkiyo irmaanka waxaan ka dhex goobaha waxaan ka dhex goobaha ceel godan sasaban iyo gebiyada bulaale waxaan ka dhex goobaha waxaan ka dhex goobaha ceel godan sasaban iyo gebiyada bulaale gabaldhaciyo waa beri kaadaba gucleeyo way gaar dhibaatee hadmaad gacalee soo noqon gabaldhaciyo waa beri kaadaba gucleeyo way gaar dhibaatee hadmaad gacalee soo noqon waa tahay hadmaad gacale soo noqon iyo fanaanada waa fanaanada hibe maxamed hibnuura waxaan filayaa inaad ka wada hesheen caasha iyo dhambaalka ugu dambeeya toddobaadkanna waxaa diraya aabe maxamed guuleed nuur iyo hooyo dahabo daahir aadan iyo faysal maxamed guuleed iyo abshir maxamed guuleed xuseen maxamed guuleed cabdirasaaq maxamed guuleed iyo saalaxudiin maxamed guuleed iyo farduus maxamed guuleed fiican maxamed guuleed waa dhammaan ilmo maxamed guuleed saynab aa ku jirta anisa xamdi iyo raxma iyo sidoo kale dhammaan baa la yidhi ilma maxamed guuleed iyo caruurtooda waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan cabdulqaadir maxamed guuleed iyo marwadiisa khadra faarax shire oo wiilgu dhashay dalka faransiiska magaalo madaxdiisa baariis waxaana wiilkaasi loo bixiyey bay yidhaahdeen suldaan sakariya cabdulqaadir maxamed waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaaroo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin gebagabadii ayaan caasha soo gaarnay heesta ugu dambeysa heesta ugu dambaysa nuurow dhinacaagan usoo tuuro waa tahay heesuhu iskuma jiraan waa heestii ubixii jacaylka waxaanu ku luuqeynayaa fanaaniinta axmed inshaar olol iyo shankaroon axmed sagal iyada ayaana dhegaystayaal aan kusoo xiri doonaa barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaana barnaamijka idinla socodsiinayey nuur xasan nuur bukhaari iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ada iga asna amaaniyo bogaas oo iga hor ubaaxi jacaylka ada iga asna amaaniyo bogaas oo iga hor axadiyo xalaashee waalidkeeda asluubtiyo ashaxiyo hidaaha baray axadiyo xalaashee waalidkeed asluubtiyo ashaxiyo hidaaha baray orinimadu noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leeyahay orinimadu noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leeyahay indhe iyo indheer jacayli isku aragti wiya u arkaye u arkaye makola tahay indhe iyo indheer jacayli waragtiwiyaan u arkayey u arkayey kulantahay
adaa iga mudan
ayaad iiga dhiganto eegmada jaleecada indhahaa uroote ayaad iiga dhiganto eegmada jaleecada indhahaa uroote orinimadu noqotaa alayliyo alayli ayaan ayaan iyo nasiib leeye orinimadu noqotaa alayliyo alayli ayaan ayaan iyo nasiib leeye indhe iyo indheer jacayli aragti wiyaan u arkaye u arkaye ma kula tahay indhe iyo indheer jacayli isku aragti wiyaan u arkaye u arkaye ma kula tahay
arkay ma kula tahay